kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan yuruba liiga habeenkii xalay ahaa waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruubka ee naadiga f c astana waxay la dheeshay naadiga velreal waxaana lagu awoodroonaaday laba gool iyo saddex gool oo velreal ay ku awoodroonaatay naadiga mikabi talaaviv ayaa martigelisay naadiga slavia bruj waxaana lagu awoodroonaaday mikabi talaaviv laba gool i waxba gruubka b naadiga bartisan bograd ayaa la dheeshay naadiga young boys laba gool iyo gool ayayna afka ciidda dartay halka dineem kiev ay saddex gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay naadiga skandarbow braga saddex gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga havenheim naadiga rasgad waxa ay gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay naadiga istanbul basixer ac milan ayaase ku barbaratay gruupka d naadiga astrovian waxaana ay kaga adkaatay shan gool iyo gool ee e k atenis iyo rajekana laba iyo laba ayay isla dhaaf waayeen ha yeeshee naadiga dalka talyaaniga ka socotay atlanta ayaa u martisay naadiga dalka ingiriiska ee everton oo dhowaan tababarahoodii ceyrisay waxaana ay kaga awoodroonaatay shan gool iyo gool oo naadiga dalka ingiriiska afka ciidda loo daray olombic leon afar gool i waxba waxay kaga adkaatay naadiga limasol naadiga locomotive moscow laba gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga copenhagen naadiga f c shariif iyo zlinna gool iyo waxba naadiga f c shariif ayaa ku awoodroonaatay gruupka g naadiga lugano ayaa gool waxba kaga awoodroonaatay naadiga hopwal bersheva halka naadiga victoria blazanna laba gool iyo waxba dirtay naadiga f c f c s b bet barizof iyo naadiga zvezda ayaa waxa ay kulankooda ku kala tageen goolla-aan bareja ha yeeshee arsenal oo gruubkan hogaaminaysay ayaa waxa ay guuldaro gool waxba kala kulantay naadiga f c clon isla arsenal ayaa weli gruubkaasi hogaaminaysa guuldaradaasina waxba umaysan dhibin in hogaanka lagala wareego waxaana iska leedahay toban dhibcood shan kulan oo ay ciyaartay naadiga clon ayaa lix dhibcood iska leh sidoo kale gruubkaasi markaan kasoo gudubno gruubka i olombic makse waxay la dheesheen naadiga conyasbor gooli gool ayayna isla dhaaf waayeen naadiga salisburg iyo victoria de gameres ayaa saddex gooli waxba ku awoodroonaataa naadiga salisburg atletico bilbao ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga hert barlin halka naadiga zoria ay la dheesheen naadiga kubadda cagta auster sanders waxaana laba gool waxba ku awoodroonatay naadiga auster sanders lazio iyo vitis ayaa gooli gool isla dhaaf waaya nice oo waddanka faransiiska ka socota ayaa saddex gooli gool waxa ay dirtay kooxda kubadda cagta ee zold wergam halka naadiga rosenberg ay la dheshay naadiga real sociedad oo gool iyo waxbana ay guuldaro kala kulantay oo naadiga real sociedad ayaa badisay naadiga st petersburg ayaa laba gool iyo gool kaga awadnaatay naadiga scabj waxaana sidoo kale gruubkaasi uu ahaa gruub xiise badan dhegeystayaal kulamadaasi oo ka tirsanaa yuruba league oo kulankii shanaanad la dheelay ayaa hal kulan kaga harsan gruubyadan si markaasi kooxaha soo baxaya wareegyada aadaya loo xaqiijiyo iyadoo markaa kadibna kooxaha kaalmaha saddexaad ku soo baxa gruubka champions leaga ay ku biiri doonaan kooxaha hadda soo gudba dhegeystayaal xubintii cayaarana halkaas aynoo joogto